xooluhu dad ma ahaynoo dembi ma gelin saddex boqol toban iyo laba neefay bareeyaanaan soo turiyey dadkoodii cofakare maguudiyadii meeshaasi ku bareeyeen talaan dabaed walaal waxaa ka dhacay laba qoysoo meesha degan ay dhibaato ku sameeyeen meel tuulada maxaa soo timaada oo degmada maxaa soo timaada oo ceelxeere la yidhaha tuuli ceelxeere la yidhaha degmada maxaa soo timaada oo dhanka bariga ka jirta oo dhanka galguduud ka jirta labaatan kilomitr u jirta ayay xalay dadka reemiyiga weerar kusoo qaadeen laba qoysoo meesha deganeed ay dhibaato u geysteen dabadeedna waa u gurmanay dadka deegaankana waa soo baxeen waa diyaarsanaayeen labadaas qoysay dhibaato ku sameeyeen xoolihiiay dhammaan qalayeen ay bireeyeen marka walaal intaasaa meesha ka dhacday walaalo waxay sababa ayagaa la weydiina xooluhu dad ma ahayn oo dembi ma gelin xoolo islaameed dadka soo dhaceen ma ahayn cid hadda dhib ku haayana ma jiraan dad xoolo dhaqato reer guuraayay ahaayeen marka labadii qoys ugu horreysay dadka dhibaataygooda gaarsiin rabaa haddii u saamaxday labadii qoys ugu horreysay iyagoo dhibaatadaas ku sameeya dadka kale laga gaaray waxay ka yimideen galgududii ka yimaadeen gaar ahaan waxay ka yimideen marka meeshaasi kasoo baxeen meeshiina ku laabteen ha reeraha labada qoys aan ahay si ugu kala badnaayeenba marka reerahaas labada qoys aan ahay wax ufakadana ma jiraan dadkoodii ofakada maguudiyadii meeshaasi ku bareeyeen walaal waxay ku qancin karaan xoolahooda ku laayi karaanay hadda ku qancinayn u sheegi karaan maba jiraanba haba yaraatee dadkuna waa ka carareen hal gabar bisay qabteen ayagana waa garaaceen waa jirdileen gabartiina waa dhaawac oo maxaan ku sheega waa xanuunsan tahay marka labadaas qoys xoolaha dhammaan haba yaraatee wax fakada ma jiraan oo dhibaatadaasi u geysteen dadkii kaleetana waa ka fakiyen dunya laakiin waa fakan dadkaas walaal haddii ciidan doonaan ciidan waa jooga meel bartilmaam wuxuuna leeyahay meelo fadisimaa ciidamadu leeyihiin ma hadda arigay weerareen mawgi ciidan ma weerarin arigiiyo ciidankuna iskuma eko ari xaraysan oo laba xero ku jiro inaan markaasu hadda dhibaatada u geysteen ciidanna hadda hadday aadaan meesha jooga waa ogaayeen